saacadihii lasoo dhaafay waxaa xabsi ku yaala magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed oo ay gumaysato itoobiya ay ciidamo boolis ah ku dileen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo shaafiic cabdikariin cali aabbaha dhalay wiilka la dilay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada booliska ay wiilkiisa u geysteen jirdil iyo tacdiib daran taas oo keentay inuu ku geeriyoodo gudaha xabsiga wuxuu intaa ku daray in maamulka ay itoobiya ka dhisitay magaalada jigjiga ay isku dayeen inay marin habaabiyaan xaqiiqada iyagoo sheegay in shaafiici uu u dhintay xanuun balse taa ay tahay been abuur aanan waxba ka jirin
oo kuwo hore iyo kuwo dambaba leh ugu dambayntii isagoo kooma ku jiraayay meeleen dhakhtar geeya intii roonaana waxa annagaa lahayn dhaktara geysana ilmaha yaguu dilcaye oo nalaga diiday dawooyin baan u keensanaynaay waa nalaga diiday kolka isagoo bilaamiyiga ayay ayayna siiyeen laba askarina wayna raaciyeen waxayna geeyeen muxuu ahaa ayardaga isbitaal ku yaalla oo wax dawaa ma taalla meesha meeshii baan ka buuqbuuqaan ilmaha yadu dee waa khalaase nabaradii waagii hore mooye kuwa dambe cusub baan ku aragnay markii la meydhayay inay maaragtay xiniyaha iyo kaga qabseen kalbad iyo waxyaabahaas iyo iyo dhabarkoo jeexan iyo aabbahan dhalay wiilka la dilay ayaa xusay inaysan ahayn dhacdo gaar ah balse ay jiraan dhalinyaro ku dhimatay gudaha xabsiga magaalada jigjiga taas oo muujinaysa heerka tacdiibka ay ciidamada itoobiya ku hayaan bulshada ku nool dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato itoobiya dawladii wax xiriira dee waxa weeye qoladii dhexdhexna wayna siin waayeen caddeymo khad dheer baa jira kowle marka caddeymana wayna siin waayeen oo waxaan jirin bay noo sheegeen oo maaragtay kaya nin maxaa lahayey teriya iyo diisho ku kacay iyo waxyaabaha umaysa sheegayen laakiinse waxaas waxba kama jirin waa jug weeye waxa la gaarsiiyey kumaanaan ogeyn waxaan ogaanay hadda markii la meynayay baan ogaanay maydkii waan meydnay waxa weeye sankana dhiiggii baa weli ka socda kolka waxa weeye caruuro badanna meesha way ku dhinteen aa oo kuwan waxaa qiraayaba saraakiishooda qiraysaba aa oo tiri xanuunada xanuunada cajiba sankiya laga keenayo dhiig dilkan foosha xun ee loo geystay shaafici cabdikariin cali wuxuu ka mid yahay xadgudubyada joogtada ka ah dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato itoobiya